wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xoogga saaraysa sidii dhallinyarada soomaaliyeed loogu abuuri lahaa fursada nololeed iyo shaqooyin rasmi ah si looga hortago caqabadaha dhaqaale iyo rajabeelka ku fidaya bulshada dhexdeeda tilaabadan waxay u muuqataa mid miro dhalayso maadaama wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay shaacisay in dhowaan shaqooyin loo abuuray dhallinyaro soomaaliyeed oo u baahnay shaqo abuure agaasimaha waaxda shaqo abuurka ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya sakariya cabdi xaanshi ayaa sheegay in wasaaraddu ay guul weyn ka gaartay dadaalada lagu yaraynayo shaqo la-aanta dhallinyarada soomaaliyeed kaas oo aan soo wadnay muddo laba bilood ku dhow maalinba aan soo marnaynay marxalad mar waxay ahayd inaan tababarno dhallinyaradii kadibna aan ku tababarno inay fikrado ganacsi la imaan karaan fikradahooda ganacsi si loogu maalgeliyo ayadoo markaas ay iska kaashanayaan wasaaradda shaqada iyo hay-adda i o m waxaan ku guulaysanay ilaa iyo konton ruux inuu tababar ka qaataan tababarka kadib haddana aan ku tartansiino fikradahooda ganacsi ay la imaadeen fikradahooda ganacsi si markaas loogu maalgeliyo kontonka ruux toban ruuxa laga dooranayay oo la tartansiinayay tobankii ruux baa waxay ku soo baxeen inay soo bandhigaan hal abuurkooda ganacsi si markaas loogu maalgeliyo oyna u noqoto mid markaas dhallinyarada maalinba kis shaqo loo sameeyo in maalinba kuwo tiim ka mid ah shaqo la-aantan tirada badan maalinba la yareeyo sidoo kaleeta mar walbo hal ruux fursad loo abuuraa waxay u dhigantaa kun ruux in fursad loo abuuray marka wasaaradda shaqada waxay mar walba ku dadaalaysaa madaxdeeda in ay mar walba dhallinyarada shaqo loo abuuro si markaas ay dhallinyaradu aga baxaan shaqo la-aantan aad ma aragtay ee u rafaadaysa dhallinyarada barnaamijkan waa barnaamij biloting ah ama testing ah oon ugu talagalnay inaan ku tijaabino bal ilaa intuu socon karaa marka hadda tobankan ruuxa la maalgelinaa qofkiiba laba kun iyo shan boqolaa la siinaa fikirkiisa ganacsi suu markaas u maalgeliyo kadibna fikirkiisaas ganacsi haddii kolley qof walboo ganacsi yar abuuraa laba ruux saddex ruux kalaa ma arag lasii shaqayn doonto ayadana markaas tobankaas waxay sii dhaleed wax badan marka fikirkan maanta la maalgelinaya laga yaaba biri mustaqbalkii inuu ka mid ahaada ganacsiyada ugu waaweyn waddanka